الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmن تبعهم بإحsaan إلى yوم الdيin أmا bعd wadiyaة اlmarأaةi haweenayda diyadeedu cala نiصfi bar ayay ahaatay min diyati rajuli ninka diyadiisa ninka diyadiisa barkeed weeye gabadha diyadeedu sidaas waa sida cmar بن الkhطاab cثmaan بن cafaan cali bn abi طaalib cabduلlaahi bni cumar cabduلlahi bni cabaas cabduلlaahi bni zubayr cabduلlahi bni camar ibni caas kulligood sida laga wariyey wey waaxid saxaabada ka mid oo khilaafayna lama hayo xadiidka marfuuca oo sidaas lagu wariyey ma sugna asagu laakiin waa ijmaacii saxaabada oo wax khilaafay aan loo ogeyn kadibna waa sabiilu اlmu'miniinkii oo culummadii ka dembeyday waddadaas ayay mareen ilaa wax aan qowlkoodu muctabar ahayn marka laga reebo kuwa aan qowlkoodu muctabar ahayn iyo khilaafkoodu marka laga reebo waa sabiilulmu'miniinkii markaa culummaduna ijmaacaadkaas ay ku soo naqliyeen sida ibnulmundir oo kale iyo kayrkiisba keliya waxaa khilaaf ka jira wixii shan halaad gaaraya ma nin barkiisa ma mase shan halaad iyo wixii ka yar ninkay kala mid tahay shan marka la gaaro kadib ayay nin barkiis noqonaysaa cabdullaahi ibnu mascuud sanad saxiixa waxaa uga sugan shan halaad muudixada oo kale iliga oo kale inuu yidhi waxa weeye ninkay kala mid tahay wixii ka zaa'ida ayay nis noqonaydaa qowl kalena waa jiraa ilaa huluثu diya marka la gaaro ayay la mid tahay ninka marka huluثu diya la gaarana nisay noqoneen marka labada qowlba waa jiraan marka shareexadu ijmaacaad ma ahan laakiin diyadu inay tahay nin barkiis waa ijmaac wadiyatulmarati haweenaydii diyadeedii cala nisfi bar ayay ahaatay min diyati rajuli ninka diyadiisa wadiyatulyahuudiyi gaalka yahuudiga diyadiisa wanasraaniyi gaalka kirishtaanka diyadiisu huluثu diyati lmuslimi qofka muslimkaa diyadiisa hulukiis weeye saddex meelood meel gaalada gobol ka mid ah oo dhiiggooda ilaahay xaaraamtinimeeyey in la dilo qofka dilaana uusan jannada carafteeda helin sida gaalka dimiga ah iyo gaalka musta'minka ah iyo gaalka mucaahadka ah waa saddexdaas saddexdaasaa diyale gaalka xarbiga diyo ma leh isaga waaba lays amray shay lays amrayna lama damaano shay haddii sharcigu amro qofkii amarkii sharciga fuliyey la dhihi maa damaanad keen xayla waaba la amrayba marka gaalka xardiga isaga diyo ma laho haddee waaba cibaadaba in la dilo laakiin gaalada saddexda kale oo dhiiggooda ilaahay xaaraamtinimeeyey nabiguna sala allahu calayh wasalam noo sheegay qofka dila inuusan jannada carafteeda helin saddexdaas gaal oo kale ah gaalka dimiga ah dimi waxaa la yidhaha gaalka muslimiinta kuwa hoos nool oo muslimiintu mas-uul ka yihin muslimiinta dhexdoodu ku noolyi halkaasaaba deegaan u ahba halkaasuu degan yahay jisyaana laga qaadaa maanta adduunka kama jira gaal sidaas nuuca labaadna waxaa la yidhaahdaa gaal musta'min ah musta'min waxay tahay wuxuu dalbaday in amni uu helo wa in axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaamallaahi aayaddaasu midkay sheegayda weeye wuxuu yidhi waxaan rabaa waddanka muslimka inaan imaado ee amni in lay siiyaan rabaa markaa qof kastoo muslim ahana sii kara gabaraa sii karta ninaa sii kara qof ha dhihi kara anaa mas-uul ka ah amnigaaga imow qof muslimiinta un ka mida aa dhihi kara marka saas uu ku yimaadana qofkii rabaaba amni ha siiyo ee dhammaan muslimiinta waajib waxaa ku ah haddii qof muslimuu ammaan siiyey inay dhammaan ammaan geliyaana waajib ku ah midka saddexaad waa gaalka mucaahadka mucaahadka mucaahadada imaamka muslimiinta bixiya waa gaalo awooddoodii leh oo halkaas deggen oo awooddoodii leh oo dowladdoodii ah oo xooggoodii haysta iyo muslimiintiiyaa heshiis dhex mara waxay ku heshiinayaan masalan shan sano nabadgelyo in lagu noolaado ama toban sano ma bannaana in la yidhaha weligeen waa inaanan istaaban maxaa yaele taas macnaheedu jihaadka meesha laga saaro wey ma bannaano taas weligan yaanan dagaalamin oo heshiis abadiya ma bannaana laakiin heshiis oo ku meel gaar aha la samaynaa toban sano nabiga sala allahu calay wasalam quraysh isagaabaa kula heshiiyey marka toban sano shan sano wax muddo uun markaas loo arko muslimiintu inay u baahan yihiin muddadaas si ay xoog ugu yeeshaan marka inta muddadaas lagu jiro gaalkaas mucaahadaa la yidhaa ma bannaana in la dilo gaaladaas marka diyay leeyihin haddii la dilo oo qof muslimu dilo diyaa la yska rabaa diyadoodii weeye halkan waxaa looga hadlaa wadiyatulyahuudiya gaalka yahuudiga diyadiisa iyo wanasraaniya gaalka kirishtaanka diyadiisa huludu diyati lmuslimi qofka muslimkaa diyadiisa saddex meelood meel weey saas weeye madhabka shaaficiga qowlka muctamadka kaa waa kaas laakiin mas'aladaas mutafaq maahan culummadu iskuma waafaqsana maalan kitaabkan waa kitaab oo madhabka xambaliga ku socda waa manaaru sabiilkii fii sharxi daliil wuxuu leeyahay wadiyat اlkitaabi alxuri ka diyat اlxurati اlmuslima wadiyat اlkitaabiyati calى الnisfi min dalika gaalka kitaabiga ah oo yahuudka ama kirishtaanka ah oo xorta ah diyadiisu waxay la mid tahay gabar muslimad ah oo xor ah diyadeed waa konton halaad waa konton ee soddon iyo saddex maaha gabadha kitaabiyaddaana ninkaas ahlu kitaabka diyadiisa barkeed weeye lixadiidi camar ibnu shucaybaa u daliil ah uu yidhi waxaa u daliil ah in nis ay tahay diyadu oo ay konton halaad tahay xadiidka camar ibnu shucayb can abiihi can jaddi marfuucan diyat lmucaahadi nisfu diyati lmuslimi gaalka mucaahadkaa diyadiisa ninka muslimkaa diyadiisa barkiis weeye nabi moxamedaa yidhi sala allahu calay wasalam wa fii lafdin ana nabiya sala allahu calayh wasalama qadaa bianna caqla ahli lkitaabi nisfu caqli lmuslimiin nabigaa xugmiyey sala allahu calayh wasalam ahlu kitaabka diyadoodu inay tahay muslimiinta diyadooda barkood rawaahu axmedu imaam axmed aa wariyey qaala alkhadaabiyu abu sulaymaan alkhadaabi a'immada shaaficida ka mida muxadisiintana ka mida abu daawuudka sharxay wuxuu yidhi laysa fii diyati ahli lkitaab shay-un abyana min haada diyada ahlu kitaabka deliil ka caddaan badan xadiiskaas ma jiro oo ku soo arooray waa deliilka ugu cad oo sheegaya diyada ahlu kitaabka walaa ba'sa biisnaadihi sanadkiisana wax dhibaataa ma leh sheekh naasiruddiin albaanina irwaa'u lkhaliilka waa ku soo arooriyey asxaabu sunan iyo qayrkoodu u tiiriyey wa xasanahu wa dakara lahu shaahidan cinda tabaraaniyi fi lawsat marka waa xadiis xasana weliba shawaahidna haysta marka deliilka xoog badanu ma jiro sidaas uu yidhi abu sulaymaan alkhadaabi xagga deliil ahaan markaa sidaasaa u xoog badan ahlu kitaabka inay nis yihiin wa ama almajuusiyu gaalka dabcaabudka fa fiihi waxaa ku sugan hulutha cushri diyati lmuslimiin qofka muslimkaa diyadiisa toban marka loo qaybiyo meel ka mida meeshaa huluhaankeed nin muslima diyadiisa toban u qaybi meeshii maxay noqonee toban halaad tobankii halaad saddex u qaybi saddex u qaybi waa saddex halaad iyo hal huludkeed soo maaha uluaan marka diyadiisu weeye uluaan marka waa li xalaad iyo hal uluaankeed li xalaad li xalaad iyo hal saddex loo qaybiyey labadeeda meelood saas weeye marka gaalkii majuusiga ahaa wey oo dabcaabudka ahaa waana haddee mustaamin ama waa mucaahad ama waa dimi saddexdiiyu midya waa gaal dilkiisa alla xarimay waxaa diyo laga bixina marka waa li xalaad iyo hal saddex loo qaybiye laba meelood wey wa ama almajuusiyu gaalkii dabcaabudka ahaa fa fiihi waxaa ku sugan hulutha cushri diyati lmuslim qof muslima diyadiisa toban meelood meel ka mid ah meeshaasoo saddex loo qaybiye laba meelood wa takmulu waa kaamil noqotaa diyatu nafsi nafta diyadeeda fii qatci lyadayn halkaa wuxuuga hadlaa qofkii waxaa dhici karta isagoo nool xibin laga gooyey amase dhaawac loo geystay diyadiio kaamila ama ka badan inay ka waajibto maqnool waa meesha soomaalidu yidhaahdaan maqnool qof nool oo haddana magtiisii la bixina qofka waxaa dhacdaa isagoo nool nabar loo geystay ama cad laga gooyey in diyadiisii oo dhan ka waajibto marka qaacido waxaad ka dhigataa xibin kasta oo jidhka banu aadanka ku taalla oo hal mida ah haddii la gooyo waa diyadiio kaamila ama nacfigeedu baaba'o xibin kasta oo jidhka hal mida ku ah sida carabka oo kale carabka waa hal xibina soomaa haddii la gooyo khalaas wey diyadiio kaamila wey ee sanku waa hal laba san qofku ma leh hal sanuu leey haddii la gooyo laga gooyo meesha jilicsan saas u marooji qaybna waa laf qaybna waa qaybta jilicsan inta jilicsan haddii la gooyo waa diyo kaamila ee xibintii taranka haddii la gooyo waa diyo kaamil waxaa soo harayo sidaasoo dariiqaas marmarka haddii jidhka banu aadanka laba ay ku tahay xibintaasu laba hadday tahay waa diyo barkeed midiiba labadoodoo la gooyo waa diyo kaamil sida gacmaha sida lugaha sida indhaha sida dhagaha xibin kastoo labaa mid walbaaba waa diyo barkeed haddii labadooda la israaciyona waa hal diyo haddii ay afar yihiin oo jidhka banu aadanka xibintaasu ay afar ku tahay waa diyo rubceed mid walbaaba afartoo la jaraa diyadu ku kaamil noqone sida indhaha galkooda il walbaaba labay leedahay laba galay leeda oo isku qabsooma markii ay wax dhibsato oo ciidda iyo wasaqda iyo markii loo amase gabar ajnabi ka haddaad aragto oo isku dhegsane soo ma jeedid marka afar wey afartoodu waa diyo kaamil mid walbana waa rubcu diya waa rubcu diya adugu sidaasaad ku socone afar xibin ka badanna ma jirto oo afar ka badan ah oo jirka ku taalla wixii hal mid ah waa diyo kaamila hadday laba yihiinna labadooda diyo wada waa nisu diya mid walbaaba hadday afar yihiinna afartaa diya tiiyuu halkaa noogu sheegaya wa takmulu way kaamil noqotaa diyatu nafsi nafta diyadeedu fii qatci lyadayni labada gacmood la gooyntooday ku kaamil noqotaa haddii labada gacmood la gooyo waa diyo kaamila warijlayni wa fii qatci rijlayni labada lugoodoo la gooyay ku kaamil noqotaa gacanta diyadeedu waa halkee laguu sheegaya gacan marka lagu yidhaha waa halkaas lulata calaa casha intaas lulata saacidku kuma jiro halkaas markuu ka gooyaa diyadu kaamil noqonayda oo ay iska saaran yihiin calaa casha iyo saacidka yaddu waa taasaa hadduu meel ka fo ka gooyo intaanu waa horta kontonkii ama day nin aheed day gabarna waa shan iyo labaatan waa nis udiya inta dheeraadkana waa xukuumo qaadigu intuu u arko wey duu fiiriyo oo yidhaahdo intaanuna waxaan ka dhigay iyadana labaatan halaad waa laga qaada waa laga qaada waa intuu qaadigu u arko inta kale marka lugtana waa sidoo kale aanqawyada marka laga gooyo wey ama kuraamaha marka labada aanqaw ama labada kuraamood halkaas haddii laga gooyo diyadu waa kaamil hadduu meel ka koreyda ka gooyo inta dheeraadka waa xukuumo ayadana wax kalea laga xukmin doona wax kale ayaa laga xukmina walanfi wa takmulu diyatu nafsi way kaamil noqotaa fi lanfi qaci lanfi sanka la goyntiisa sankana waa meesha jilicsan oo laftaas madaxa ku xidhanoo adag me markay dhammaato oo ay jilic noqdo sanku meeshuu ka leexleexana marka la qaabto meeshaas ayaa diyadu marka laga jaro ay diyo kaamila tahay waludunayn wa fii qaci ludunayn labada dhegood la jaridooda hadda xibina laga hadlaa maqalkii maahan caraftii maaha lagama hadlaayo qofku inuu wax u soo uri diidaan hadda lagama lama gaarin taas waa masale kale laakiin xibintaan muuqatoo la jara laga hadlaa maqal lagama hadlaayo inuu wax maqli waa inta madax lagu dhufto waa masale kale taas iyaduna waa diyo kaamila keligeed laakiin dhegtaan bocoolkan meeshaan ku yaalla qolofkaas haddii la gooyo waa diyo labadooda waa haddii la jaro haddii mid la jarana waa diyo barkeed nacfigu waa diyo kale isagu maqalka maaha dheg lama yidhaha maqala la yidhaha asaga haddii qofki inta madax lagu dhifto dhegihii waxba kama maqna waxba waa maqli diida waa diyo kaamil asagu keligiis qofki waxbaa lagu dhufta waxba waa usoo carfi waayeen waa diyo kaamila waa masalo kale taas taas waa masalo kale waa mas'alo kale taas marka ee hadda taasna manaafica la yidhaahdaa waa nacfigiioo tegey wey haddana xibintiioo la jaray weeya waxa aan halkan uga hadlaynaa walcaynayni wa fii qaطci lcaynayni labada indhood ayay diyadu ku kaamil noqotaa walcaynayni wa fii qaطci lcaynayni labada indhood oo la gooyo macnaha oo labada indhood oo la rido weeye oo qofka laga bixiyo haddii mid ay tahayna waa nisfu diya waa nisfu diya waa ayaga oo meesha laga baxshay haddaan meesha laga bixina nabar lagu dhufto araggii uu tago qolofkiin meesha waa ku yaalla waa diyo kaamil iyaguna marka nacfiguna waa gaar xibintana waa gaar waljufuuni galalyaalkii ayay ku kaamil noqotaa waljufuuni wa fii qaطci ljufuun galalyaalkii oo la gooyo galalyaalkii alarbacati afarta ahaayeen mid kasta waa rubcu diyo galka waa isha indhaha il walbaaba laba galay leedahoo markii ay rabto isku qabato markuu rabana la kala qaado marka mid walba waa rubcu diyo walisaani wa fii qaطci lisaani carabkoo la gooyay ku kaamil noqotaa carab oo awal nabaad qabay aa la gooyey waa ku kaamil noqotaa wa shafatayni wa fii qaطci shafatayn labada faruuryoodoo la gooyay ku kaamil noqotaa labada faruuryood waa laba xibnood midiiba waa nisfu diya haddii labada la jarana waa diya kaamila waa kanaa nacfigii fiiri marka awal xibintiia laga hadlaya hadda nacfigiia laga hadlaa fiiriya intifaacii oo xibintu laheed waa kanaa wahaabi اlkalaami wa fii dahaabi اlkalaami hadalkiioo taga ayay ku kaamil noqotaa qofkii hadalkii o dhanaa ka tegey nabara lagu dhuftay waaba aragna qof sidaas ta nabar lagu dhuftay hadalkii ka tegey jirkiisina waa dhammaystiran kelimad laguma hayo hal xaraf ma karo haddii hadalka qaybu tagtana siddeed iyo labaatanka xarafaa laleeyahy akri siddeed iyo labaatanka xaraf siddeed iyo labaatankaasaa diyada loo qaybina marka hadday laba xaraf tagto qadarkaasaa diyadii laga goyna adugu diyadii u qaybi sideed iyo labaatan sideed iyo labaatanka xarafa mid mid ugu dhawaaq laleeyahy midku ku dhawaaqi u eeyo waa maqan tahay diyadiisa afar iyo toban ku dhawaaqi u eeyo afar iyo toban ku dhawaa nisu diya hadalkii qaybaa maqan soo maa marka adigu diyada u qaybi sideed iyo labaatan meelood ilaa xuruuftii waa sideed iyo labaatan u qaybi mid walbaaba in lagu dhawaaquu rabaa kuwa ku dhawaaqi waayo waa maqan yahy diyadiisii waa laga rabaa qofkii ku dhuftay wa dahaabi اlkalaami wa fii dahaabi اlkalaami kalaamka tegidiisa ayuu ku kaamil noqotaa diyadii wa dahaabi اlbasari wa fii dahaabi اlbasari araggii tegidiisa awal in la riday aheed tii hore araggiiya qofkii ka tegey waxba arki maa xibin hadda ka go-anno ma jirto waa diyo wa dahaabi samci wa fii dahaabi samci maqalkii tegidiisay ku kaamil noqotaa diyada qofkii maqalkiiya ka tegey waxba maqli maa waxba maqli maa wuxuu yidhaahda waxba maqli maa sida loo xukmina waa baab qaadi u yaalla oo qaadiga yaqaan sida loo xukmiyo oo qofkan hadduu yidhaha aniga waxba maqli ma maxba maqli mayda diyaad leedahay iskuma xigto saas iskuguma xigto qaadigu asagaa imtixaana isagaa imtixaana isagoon iska jirin agtiisa jug wax lagu siina waana beenaalata baxalale wax ka jira lama arke qofka waxa wey ishiya ishaydu wax arki mee habeerki mayso maahan wananan ta la afeeya laleeyahaye isaga loo sheegmaa haddii uu yidhaahdo kaxuula gambaan hadduu sa u jeedo marka waa la imtia qaab loo imtixaanayaa jira qaab loo imtixaanaayo aa jira isha sidaa loo imtixaanay leedahay xataa hadduu yidhaahdo meeshaan meel ka fog wax ka arki maa qaab loo imtixaanay leedahay mid walbaaba qaab loo imtixaanay leedahay qaadiyay u taallaa taas marka waa noocaas wa dahaabi shami wa fii dahaabi shami urkii tegiddiisa ayay ku kaamil noqota qofka waxba u soo kari mayaan wax caraf iyo wax ur ah midna ma kala dareemayo nabaraa lagu dhuftay markaasaa dareenkii sanku tegi iyadana waa lala fahmaa waxaa weeyaan wax ur badan asagoon iska jirin agta laga soo dhigayo wejigiisaa la fiira marka inuu dhibsanayo wejigiisaa ladhibsala fiirinayo ama asagoo asagaaba hadli doonaba marka waa un la fahma waa la imtixaana qofka maahane maahan waxa weeye iskuma xigaan diye iyaan kugu leeya iyo hoo wa dahaabi shami wa fii dahaabi shami urkii ama kakarkii inuu tago oon qofkii waxba u soo karayn wax uu carfi mayaan wax u uri mayaan wa dahaabi alcaqli wa fii dahaabi alcaqli caqliga tegidiisay ku kaamil noqota qofka caqligiiyaa tegey wa dakari wa fii qaطci dakari dakerka la goyntiisay ku kaamil noqotaa xibintii taranka laga jaro walunsayayni wa fii qaطci lunsayayni labadii xaniyood ayaa laga jara mar raayihii aan la gooye marka waa diyo kaamila mid ka miduhuna waa nisfu diyo mid walbaaba taas marka waxay ku tusaydaa waxaa dhici kara qofkiioo nool in laga xukmiyo kun iyo شhan boqol oo halaad waxaa dhici karta qofkiiyo nool laba kun oo halaad in laga xukmiyo laba kun oo halaad macnaha labaatan diyo wey ninkii waa nooli nafti waa ku jirta labaatan diyaa laga xukmina waa laba kun oo halaad waa dhici karta ka badanaaba dhici kartaba ka badanaaba dhici karta isagoo noolo weli naftu ku jirto aan labaatan diyo laga xukmina labaatan diyo labaatan diyo labaatan diyo hadduu nin yahay marka waa meeq tawe laba kunoo neefo gelo wey laba kun wey saasaa dhici karta wa fi lmuudicati nabarkii lafta caddayday iyo wa sinni iligii khamsun shana ahaadeen muudixa waxaa la yidhaah waa wixii wejiga iyo madaxa ku dhaca wejiga iyo madaxa weeye muudixadu marka laftii a caddaatay laftana waxba ma gaarin lafta ma jebin mar diismin lafta waxba ma gaarin laakiin laftii waa gaaray nabarku meeshaasna waxaan baraarujinaas dadka marka nabar ku dhaco oo loo geeyo farmashiyaalka iyo qolooyinka tolaaya ama dhaqaatiirta waa muhiim inaad tidhaahdo nabarku meeshuu gaaray ii fiiri ilaahay awooddiis soomaalida reer miyigaa way fahmayeen arrintaas nabar qofku markuu gaaray hala milmiyey leeyahay war nabarku bal meeshu hoos u gaaray qor iyo qaadaan waa ku gudahay kuwa magaalada ma fahmaan dhiiga daadaay tol tol waa tole markuu raystuu leeyahay shiikh isig haye nabarkii waa raysta waana la tolay soo maaha haye halkuu gaaray waagii ma aqaan adigu sheeg anigu meeshaanan u jeedna meelay gaarta khalaas markaas waxay noqonaydaa inuu inta saas iskaga fiiriyo wadaadku uu inta uu is yidhahdo kolleyba un kama yar intaas waa la huba intaasu iskaga gaabsana dhiiggaas adaa baaba'shay marka waxaa la rabaa farmashaha markaad u tagto ama isbitaalka inaad tidhahdo nabarku lafta ma gaaray waa gaaray ma jabtay lafta waa jabtay haye ma ka dhaqaaqday meeshii ama ma jebin haddaysan jebin hilib ma ka sokeeya kama sokeeya laftu waa cadda hadduu yidha hilibaa ka sokeey ma hilibaa waxaa ka sokeeya mase waa xub waa laba masale iyaduna maxaa yale mutalaaximo iyo waa in simxaaqii la kala saara haddana war lafta waxaa ka sokeeya ma xuuba mase waa hilib waa inaad tidhaahdaa hadduu yidhaa xuub yaraa ka sokeeya magaca yeelata waa la yaqaan marka meeshuu nabarku ku joogo hadhowna waa xukunkeedu waa caddi laakiin haddaan markaas hore meel la saarin markuu raysto cid meel saari karta lama arko waxa weeye nin kastoo xuuqmina waa is-ilaalina isleeya waxaan jirin adugu ha sheegi intaad hubto bis ku gaabso dhiigga markaa qayb badanaa maqnaane qayb badan aa maqnaane si lagu ogaa karaan ma jirto markaas dambe cid laa dhakhtarna ma ogaa karo walaa culumna ma ogaarto qof ogaa karaa ma jiro markuu raysto meesha intaysan raysanaa la rabaa in meel la saaro oo macnaha dhaawac intaan la tolin aa la rabaa meesha inta saas biryar lagu yidhahdo la xaqiijiyo markaasaa la rabaa meel la saaro wa fi lmuudixati midii lafta caddayday iyo wa sinni iligii khamsun shan ahaadee shanto milal ibili geel nabarkaas oo lafta caddeeyey waa shan halaad khaasatan ninka waa shan sida madhabka ku socda waa saase gabadhana waa berkiis iligana ilkuhu dhammaan waa isku mid ilkuhu waa meeqa horta qofka waa sideed ilkaho dhan waa imisa ha iligaa laisku yidhaha kulligood soddon iyo laba wa ninkaasa u tirsan yihin dadaysa u tirsan ilkaa ku yaala soddon iyo laba wey ilkuhu gows iyo ilig waa isku mid sinni weeye mana kale dhiig badna gows haddii laga riday midka ugu horey hadii laga rido waa shan halaad waa isku mid haddii qofka laga dhammeeyo dhammaantood sida cawaantu sameey inta biinsa qaataan ay ka guraan marka saasoo kale haddii mid cawaan unta kuela kaa guro waa meeqa marka diyadii shan ku dhufto adugu shan ku dhufto waa meeqa boqol iyo lixdan miya boqol iyo lixdan halaad boqol iyo lixdan halaad wey ilkaha keligood wey waaya marka ilkaha waa isku mid ma kala diyo badna dhammaantood waa hal diyo waa shan shantaas haddii la jebiyana markaasna de waxay u taallaa in la fiiriyo qadarka iligga haray iyo inta maqan haddii kala bar laga jebiyey haddii inta badan la jebiyey haddii in yar laga jebiyey shantiiad u qaybine inta la fiiriyaa lena meeqaa maqan an iligii ma nisa maqan ma uluaa maqan ma rubaca maqan ma cushura maqan inta maqan weydiyadu shantaanaad uqaybi wa filmuudixati lafta nabarkii caddayday jaraaxadii lafta caddayday iyo wa sini iligii khamsun shan ahaaday shantoo milal ibili geel ah wa fii kulli cudwin xibin kasta xibintaasoo laa manfacata wax manfacaa fiihi cudwiga uusan ku sugnaan xukuumatuna ahaatay waa maxay xibin awal nacfi beeshay gacan awal jiisowdayaa qofkii laga gooy lug awal jiisaheedaa laga gooy il aan awalba waxba arkaynaa laga riday waxaa laga rabaa markaas xukuumo qaadiga fiirinaa xoogaa qadar uun ka soo qaada xukuuma hadaad maqasho maa yaraahu qaadi wey qaadiga qaadiguna caqli iskagama soconaaye miisaanu ku soconayaa jira miisaanu ku soconayaa jira waagii hore waxay dhihi jireen fuqahadu waxaa la fiirinaa addoon oo xibintan hadda aan nacfiga lahayn maalan ay ku taallo maalan waa gacan gacantii waa ku taalla waa la qiimayna haddana iyadoo laga gooyaa la qiimayna bis farqiga udhexeeya diyada udhaxayna farqiga udhaxeeya ayaa diyada udhaxayna marka marka hore waxaa la qiimayna addoon nabad qaba kadibna addoon dhibkaanoo kale ku yaallaa la qiimayna farqiga udhexeey diyadana qiimaha addoon aa loo qaybina laakiin hadda addoon ma jiro meel aad addoon ka soo qiimayda ma leh marka uun inaad dadaala un layska raba waaye marka qaabab kale fuqahadu ay wax u qiimeeyaan waa jiraan kaas kaliya maaha waxyaalaha xukuumada waxna arshi muqadara laydhaha waxna xukuuma laydhaha sidiisa dhiigoo dhan waa labadaas arshi muqadara arshi muqadara waa wixii alla iyo rasuul sheegeen oo yidhahdaan waa intaas arshi muqadaraha la yidhaha waxaa ka midaba nafti diyadeedii waxaa ka mida gacan diyadeed lug diyadeed ilig diyadiis muwaadixadii kulligood arshi muqadaraha la yidhaha sharcigaa qadaray adugu waxna kama bedeli kartid waxna kuma dari kartid waxna kama jari kartid arshi muqadar waa midkaas waxna waxaa la dhaha xukuumo xukuumo waxa weeye maa yaraahu qaadi qofka dhiiggaas xukminayaa siduu u arko wey laakiin laasim waxaa ku ah inuusan ka siyaadin arshigii muqadarkaayo xiginta uu ku yaallo arshiga muqadarkaayo leedaha waa inuusan ka badin maalan bawdada iyo aad dhibaato weynu ka gaarto lugtiina qofkii waa ku taalla lugtii waa ku socda oo lugtii ma go-in fuqahada gabl waxay leeyiin konton ma gaarsii karo maxaa yeele arshiga muqadarka lugtu meequu ahaa konton ama nis ma gaarsii karo qaarna waxay leeyihiin maya nafta ma gaarsii karo bawdadaas kaliya iyo meelaha nabarro ku yaalla sagaashan iyo sagaal halaad waa dhihi kara laakiin boqol ma dhihi karo nafta ma gaarsii karo labadaas qawlaa ku jirta labadaas qawlaa ku jirta laakiin waxaa xoog badan in aan la dhaafsii karin arshiga muqadarkaa xibinta ku yaalla laakiin shaaficiyada mutacaqiriinta aad ayay u qabaan masaladaas kale oo ah nafta ma dhaafsii karo diyadeeda marka xibin aan nacfi lahayn kaliya maahane waakadaa fii kasri اlcidaami bal fii jamiici اljinaayaati alatii laa taqdiira fiiha waxa weeyaan dhammaan lafaha la jebiyo haddii bawdo qofka laga jebiyo haddii laga jebiyo shanshada haddii laga jebiyo meeshaas dhudhunkaa haddii laga jebiyo cududda haddii garab laga jebiyo haddii galow laga jebiyo lafaha la jebiyoo dhammaantood arshi muqadara male dhammaantood laf jabtay arshi muqadara male ee waa wada xukuumo dhammaan wakadaa fii kasri اlcidaami fii jamiici اljinaaya bal fii jamiici اljinaayaati alatii laa taqdiira fiiha waxaa la mid ah qofkii nabaraa korkaan uga yaalla madaxa kuma yaallo madaxa kuma yaallo wuxuu ku yaallaa intaan kale jareexooyinka jirkaan kale ku yaalla haddaan lafu jebin madaxa wixii ka hooseeyey wax alla xibinna ma go-in lafuna ma jebin maalan tooreeyaa lagu muday nabar kalaa lagu dhuftay kulligood arshi muqadara ma laha ee waxaa ka mid a wejiga muudixada inta ka sokayda oo khaarisadii oo kale iyo daamiyadii iyo baadicadii iyo mutalaaximadii iyo simxaaqii dhammaan waa ka sokeeya muudixada mana laha arshi muqadara lafta caddaanteeda lafta caddaanteeda waxaa ka sokeeya khaarisadii waxaa ka sokayda daamiyadii waxaa ka sokayda baadicadii mutalaaximadiia ka sokayda simxaaqiya ka sokeeya muudixa shan a ka sokayda oo magac leh shantoodaas arshi muqadara ma leh arshi muqadara ma leh marka dhammaan wixii aan arshi muqadara lahayn waxaa la yidhaha xukuumu wadiyatulcabdi addoonka diyadiisu qiimata waa qiimihiisa addoon diyadiisu waa qiimihiisa suuqa intuu ka joogo wey waxaa dhacaba addoonkan waa oday duq ah oo ila lugnala suuqa haddii la geeyo inuusan shan halaad ba lagaa siisanaa dhacda qof uun beer in u waardiyey ama guri u waardiyeeyo raba uu shantoo halaad kaa siisto shan halaad wey diyadiisu waa dhacda inuu yahay labaatan jir oo caalim ah ama dadku adduunyada ay qiimeeyaane dabiib oo dhakhtar ah kaas waxaa dhacday inuu boqol halaad ka bato laba boqol halaad uno si suuqa la geeyey bil walbuuba dhaqaala soo saara soo ma addoonkan waxaa nin khabiir ah oo sanco fiican yaqaanoo dhaqaala soo shuba bil walba waa ka dishay soo maa suuqaa la tegaa meequu jooga waxaa dhacda shan boqol halaad inuu noqdo qiimihiisiyaa lagaa raba marka addoonka diyadiis waa qiimihiis midaanba hal keliya jooginaa jira mid labada indhood la oo duqoobo jiis labada lugood bala oo aad ka disho kaas suuq haddii la geeya hadda yaa ka gadaan waa canaabi yaa gadana kaas marka addoon diyadiis waa qiimihiisa waa qiimihiisa wadiyatulcabdi addoonka diyadiisu qiimatu waa qiimihiisa wadiyatuljaniini uurku jirka diyadiisa nadaraa lagu dhuftay hooyadii uurka laheed ilmihiiyaa soo baxay waana meyd hadday inta soo baxaanoo raftaan dhintaan waa diyo kaamila ee waxaa laga hadla ayagoo meyd ay soo dhaceen ilmihii ayagoo meyd ah ay soo dhaceen ayagoo meyd ahay soo dhaceen markaas weeye markaas weeye isagoo meyd ah ayuu soo dhacay asagoo nool hadduu soo baxo ee u dhinto khalaas oo adiga aad dishay markaas waa masalo kale masalo kale wadiyatuljaniini uurku jirkii diyadiisii janiinkii alxuri oo xorta ahaa quratun naf addoona weeye quratun waa naf addoon ah nasmatun min araqiiqi waa naf addoon ah ama isagaa kuu fasiray cabdun addoon ow amatun addoon waa saas qurada macnaheedu saas yahay waa naf addoon ah naftaas marka waxay noqon kartaa cabdu mudakar wey aye ow amatun waa mu'anafkii wadiyatuljaniini uurku jirka diyadiisa janiinka alraqiiqi ee addoonka waana uurku jir waana addoon marka fiiri tan horeeto qof aan wax yar caddayn waa in loogu laabto ilaa addoon hadda ma hayna iyo addoone waxaa la yidhi ilmaha caloosha ku jira haddii qof nabar ku dhifto hooyadii oo soo dhaco isagoo meyd ah addoon wey ama addoon addoon ama addoon hadda lama hayo waxa weeyaan waxaad weeye waa shan halaad shan neefoo geela wey shan neefoo geela wey saasaa la leeyahy wadiyatuljaniini uurku jirkii diyadiisii janiinkii alraqiiqi addoonkaa cushru qiimati ummihi hooyadiis qiimaheeda toban marka loo qaybiya meel ka mida wey hooyadiisaa suuqa la geyna meeqay joogtaa intaas qiimaheeda toban u qaybi meel ka mida wey uurku jirkeeda ilaasba addoonu ahay faslun waydaqtarana hadduu la xidhiidsado bidacwal demi dhiigga sheegashadiisa lowthun calaamad lowdkaasoo yaqacu uu dhacaya bihi bisababi lowth lowdka sababtiis fi nafsi nafsada dhexdeeda sidqu lmuddaci qofka wax sheegana runtiisa xalafa waa dhaarana almuddaci kii wax sheeganayay khamsiina yamiinan konton dhaarooduu dhaarana wastaxaqa diyata diyana waa mudana fasalkan waxaa la dhaha qasaama faslun fii axkaami alqasaamati qasaamadii axkaamteedii fasalkeedii wey qasaamaduna waa aymaanu dimaa wahiya aymaanu dimaa waa dhaaryaalka oo dhiigga ku saabsan qof haddii uu qof ku sheegto inuu qof ka dilay dhiiguu ku sheegtay oo ah dil oo aan ahayn dhaawac ee dil ah waxaa loo kala qaadaa waxaas uu sheegtay calaamado aan markhaati gaarsiisnayn oo xoojinaya ma la socdaan iyo inaysan la socon labadaasa loo kala qaada qofkii qofkan wuxuu ku sheegtay inuu qof ka dilay aabbahayu dilay walaalkayu dilay wiilkaygii dilay qofu iga diluu leey sheegashadaasaa laba loo qaybina ma la socotaa calaamad xoojayda inuu run sheegayo mase waa u sheegasho kaliya hadday calaamadu la socoto calaamaduna ma dhamma markhaati ila markhaati hadday dhan tahay dhaarku loomaba baahan waxaa laleeyahay konton goor dhaaro konton gooruu dhaaranaa diyadiiyana la siina asaalatan waxaa la yaqaanaa qof qof markuu wax ku sheego markhaati keena la yidhahdaa albayinatu cala almuddaci hadduu markhaati waayana walyamiinu calaa man ankara qofka inkirayaa la yidhahdaa dhaaro inaan lagugu lahayn saasaa dacwada asalkeeda qofaa qof wax ku sheegtay waxaanan ku leeyay qaadigu marka koowaad wuxuu leeya war qofkan wuxuu kugu sheeganaya ma kugu leey hadduu u qirto haddee murankii waa dhammaaday hadduu inkiro waxay tahay qofka mudda'iga oo wax sheeganaya in la yidhahdo markhaati ma haysata markhaatiga dhiigguna qaar waa laba nin oo caadiliin ah gabal waa afar nin oo caadiliin ah gabal waa nin iyo laba dumar ah oo caadiliin ah isku mid maaha markhaatiyaalku asalka waa saas dacwadu kanu hadduu markhaati waayana waxaa dhaarta iska leh qofka wax lagu sheeganayo muddacaa calayhiga sababtuna waxay tahay dhaartu waxay martaa dhinaca xoogga badan qof hadduu yidhaha qofkan waxbaan ku leeya asuusan keenin wax oo markhaatiya asaalatan qofkaanu beriyu ahaa soo maa qofkan markuu dhashay wax ma lagu lahaa marka alaslu waxa weya baraa'atu dimma laydhaha asalka waa inu qofkaanu beriya ilaa hadduu dhashay ma waxbaa lagu lahaa waxbaa laguma lahayn marka alaslu baraa'atu dimma asalka waa in qofkan dimadiisa dimadu waa mas-uuliyadda waa inay beri tahay oo wax lagu lahayn marka asagaa xoog badan warkiisa dhaaraa la marsiiya marka waxaa la idhaha dhaaro ma dhaaranee saasaa la yidhaah laakiin masaladan waa ka duwanta masaladaanu asalkaasoo dhan waa khilaafsanta waxay tahay qof qof markuu yidhaha waxbuu iga dilay qofuu iga dilay markuu yidhaahdo haddii uu haysto calaamado xoojina warkiisa markhaatina aan dhammayn kii waxaa leeya maka dishay maya isagaa laleeyaha dhaaro kii wax sheegaya leedaha dhaaro la dhihi maayo kii wax lagu sheegaayo muddo caleyka dhaaro la dhihi maayo kanaa laleeyaha dhaaro maxaa yeele wuxuu haystaa wax xoojinaya maanta dhinaciisa xoog badan tusaale qofkaanu gurigu ku jiro waxaa ka soo baxay mid indha gaduudan oo midi dhiig la wata oo ordaaya oo dhididaaya gurigiyaa la galaysaa nin ayaa la toorrey ay ku taal markaasuu ninkaasaa iga dilay toorreyda lasii ordaay qofkii toorreyda lasii ordaaya waa la ma disho ma dilin hadduu yidhaahdo anugu qofnana kuma dhif war toorreydaadu sooti dhiig laheed may anugu meesha bahal marayaan aan ku dhuftay war gurigaad ka soo baxa nag waa diin markaas waxaa la leeya qofkii wax sheeganaya dhaar maxaa yeele warku waa xoog badan sooma jeedin qalbiga maxaa gelaa qof kale ma jira isagaa dilaa gela qalbiga tiri gurigu ka soo baxay midi waa sitay dhiig waa laheed markii guriga la galayna maydkaana loogu tegay marka xoogaa qalbiga maxaa ku jira inuu isagu dilay laakiin ma dhamma intaas xugun ma dhamma dhaaraa la leeyahy marka qofkii qofkan la dilay dhaxalkiisa lahaa dhaaro konton goor dhaaraa la leeyahy fudayd diyo ku qaada maydid konton goor markuu dhaartaa kaas diyadiisa looga qaada ama waxaa la mid ah qofkan maydkiisa waxaa laga helay xaafad go-an ama tuulo yaroo go-an oo dad tirsanuu joogo dadkaasna cadaawa kala dhexayday dad kalena meesha ma joogo kooxdaas cadaawadu kala dhexayda keliyaha meesha degan ama waa xaafad ka go-an magaalada weyn ama waa tuulaya oo dadkeedu tirsan yihi maydkii dhex yaalaa la-ah markaasuu yidhi ayagaa iga dilay waxaa iga dilay hebel iyo hebel dad inuu sheegaa la rabaa hebel iyo hebel iyo hebelaa dilay day rabaan konton ha noqdeen qof intaasaa iga dileen dad oo dhiigga wadaagi karo inay waxay wada dileen ay dhici karo marka waxaa la mid ah caruur yaa caydaa timi halkaan hebelaa nin ku dilay yaa dilay hebel waana saqiiro markhaati ma galaan waxaa la mid ah dumar yaa cayay waxay yidhahdeen hebelaa dilay annaga arkayn hebel waxaa dilay hebel ee gabdhuhu dhiigga markhaati kama noqon karaan waxaa ka mid ah faasiqiinta ha meeshaan kuwa isbaara u taallo a mid ka miduu dilay mid intii kaloo isbaaralayda hedaa yidhi hebelaa dilay markhaati iyagu ma galaan waa moryaan ama sigaarka kuwa caba kuwa sigaariyo caba aa yidhi hebelaa dilay ama kuwa qayila af cagaaran aa yidhi hebelaa dilay annaga arkayna ama gaalaa tiri gaala meesha joog gaalada waxay tiri ninkaasaa ninka dilay waxaasoo dhan markhaati lama yidhaah waxaa la yidhahdaa maxaa la yidhaha loth ama kuwa garar xiira hayid kuwa garar xiiroo garka xiira aa yidhahdeen hebelaa dilay naga arkayna garxiirta ilaa qofka garka inu xidha waa xaaraan ma bannaan marka adugu waxaa sheegay caruur ama dumar ama faasiqiin ama gaalo intaasay fuqaadu miaaliyaanoo tusaalaha ka mid waa badan yihiin lowt waxaa ka mid oo ay ku daraan laba kooxoodaa dagaalamayday saf iyo saf isagu safuu ku jiro markii dagaalkii joogsaday ninkii maydo meesha yeelan laha maxaa lo loo malayna safkaas kale inuu dilo soo ma safku isagu la safnaa maahan saf kale inuu dilo waa la mid hadduu ku daweyra ayagaa dilay lowsaa yaalla meesha waxaa la mid ah meelaha dadkaanu dhoodnaay waa la isciriri sida dawaafkii oo kale ama dhagax tuurkii oo kale meelaha zaxmada ka dhacday waa la isciriri markii meeshii laga dhaqaaqay qof maydaa lagu arkay dadkuna dad tirsanay ahaayeen meesha isku ciriri intoodiiu dacweeyu yidhi intaana iga dileen waa la mid iyaduna waa low maxayla qalbiga maxaa ku soo dhacaa ayagu inay dileen oo ku tuurteen ilaa keligooda meesha isku xidhiir yaayeen marka adugu calaa kulli xaal isku soo duuduub marka waxaad leedahay qofku waa inuu markuu dhiigga sheegto ku daro calaamad markuu sheego qalbiga ay ku dhacaydo run inuu sheegayo oo ayagu dileen calaamadaasuna markhaati ma dhamo waxaa ka mid ah hal nin oo caadilaha yidhi anaa taagnaa isagaa dilay hal ninna markhaati ma dhamo hal ninaa yidhi anaa arkaayo marka waxaasoo dhan waa wada low waidaa tarana hadduu la xidhiidsado bidacwa dami dhiigga sheegashadiisa lowthun calaamad qariino wey calaamadaasoo yaqacu uu dhacaa bihi bisababi lowth lowthka sababtiis fi nafsi nafsada uu ku dhacaa sidqulmudaci qofka wax sheegana inuu run sheega xalafa waxaa dhaaranaa almudaci kii wax sheeganaayey khamsiina yamiinan konton dhaarood wastaxaqa diyata diyadana waa mudanaa taas waxay ahayd haddii sheegashada ay calaamadu la socoto haddaan calaamadu la socon waa kana wain lam yakun hadduusan ahayn hunaaka halkaas lowthun wax calaamad ah falyamiinu dhaartu cala almudacaa calayhi kan wax lagu sheegana korkiisay ahaato markaas kii wax lagu sheeganayaa dhaarana contonu asna dhaarana maxayla meesha dhiigaa yaalla cayaar maahan dhiigu qof wayaa dishay aan lagu yidhi konton dhaaroodu isku beri yeela wain lam yakun hunaaka halkaas lowthun calaamadu haddaysan ku sugnayn falyamiinu dhaartu cala almudaca calaykan wax lagu sheeganaa korkiisay ahaatay wa calaa qaatili nafsi nafsad qofkii dilay naftaasoo almuxaramati la xaaraamtinimeeyey qatluha dilkeeda qofkii naf dilay naftaas camdan ha u dilay qabaan shaaficiyadu aw khadacan firiya aw shibha camdin laakiin qowlka xooga badan waa arki doonnaa waaya kafaaro ayaa laga rabaa kafaaraa laga rabaa qofka wax dilay qofku raba ha ahaado saqiir ha ahaado qof waalan ha ahaado qofka wax dilay kafaaraa laga rabaa kafaara laga rabaa saqiirka xoolihiisa laga bixinaa kafaarada kafaaraa laga rabaa wa calaa qaatili nafsi naf qofkii dilay naf almuxaramati la xaaraamtinimeeyey qatluhaa in la dilo in la dilo naf la xaaraamtinimeeyey naf la xaaraamtinimeeyey in la dilo waxaa soo gelaya muslimkii waxaa soo gelaa gaalkii dimiga ahaa waxaa soo gelaa musta'minka gaalkii ahaa waxaa soo gelaya mucaahadkii waxaa soo gelaya ilmihii caloosha ku jiray ayaga daabit waxaa waa shaaficiyada an yakuuna almaqtuulu aadamiyan macsuuman biiimaanin ow ammaanin qaacidada waa taas aan idin dhigaa xaashiyada dabcaddaan aan hayno daabit kaasa u ah cinda shaaficiya daabit kaasa u ah an yakuuna almaqtuulu aadamiyan waa inuu aadamiya oo usan wax kale ahayn macsuum haddana waa in dhiiggiisa la ilaaliyey biiimaanin iimaana dhiiggiisu macsuum ku noqdo oo xaaraan ku noqdo macsuum waxa weye waa shay sharciga ilaaliyey waa xaaraam in la dilo amase ow ammaanin ammaanaa la siiye waa saddexda nuucoo gaalada ka midka oo dimiga iyo mucaahadka iyo mustaminka ammaanaa la siiye muslimiinta ammaan siiyeen marka kafaara laga rabaa wa calaa qaatili nafsi nafsadda qofkii dilay nafsadda almuxaramati la xaaraamtinimay qatluhaa kafaaratun kafaara ahaatay ka bedelo waa tan kafaaradii cidqu raqabatin qoor xoraynteed ayaa ahaatay qoortaasoo mu'minatin ilaahay rumayday addoon muumina waa inuu xoreeya raqabadaasoo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebyaal ceebyaal almudirati oo dhibayda kasabka ceebyaal almudirati ee dhibayda bilcamali walkasb ceeb uusan la shaqaysan karin addoonku waa inuusan lahayn fain lam yejid hadduusan helin qofku addoonkii fa siyaamu facalayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood oo isku xigta ayaa ahaadeen soonkood laba bilood oo isku xigtuu sooma hadduu hal maalin afuro waa soo bilaaba hal maalin hadduu afuro waa soo bilaaba fain lam yejid addoon hadduusan helin facalayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu shahrayni laba bilood soonkood labada biloodoo mutataabiciin oo isku xigaan hadduu soomi waayo wax kale ma bixinaayo raashin bixin ma waa insha allahu marka dambe haddii ilaahay idmoon ku celinaan arki doonnaa masaladaas qowlka dhahaya hadduu soomi waayo raashinuu bixinaayo lixdan miskiinuu quudinaa waa daciif qowlkaas waa daciif maxaa yeelay aayadda qur-aan suuratu nisaa ma sheegin in badax la bixiyo wamaa kaana limuminin an yaqtula mumina ilaa khada'a وmن qتلa مؤمiنا خطأ fتxريiر رقبة مؤmiنaة وdية مسلمة للأهلi إلا أن يصدقوا إلى آkhiر الآية laga gaaro qofkaan awoodin فmن لم jid faصiyaamu شharayn متتaaبiعayn توبة miن الله kama dambayda cunto marka cunta kuma jirto الله سuبحaنه وتaعالى أعلم وصلى الله على نبيiنا محمد